بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo saddexaad min suurati towba qaala allahu tacaala inama asabiilu cala aladiina yasta'dinuunaka wahum akhniyaa raduu bian yakunuu maca alkhawaalifi wadabaca allahu calaa quluubihim fahum laa yaclamuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inama asabiilu waddadu waxay ahaatay oo keliya cala aladiina kuwii dushooda yasta'dinuunaka kaa idan dalbaya ku idan weydiisanaya walxaal hum iyagu akhniyaau ay yihiin kuwo akhniyaaya hodan ah bay markaa ku weydiisanayaan inay haraan oo takhalluf sameeyaan waxayna awoodaan jihaadkii waxay awoodaan nafaqadii baxaysay waa dad hodan ah raduu waxay ku raali noqdeen raduu way raali noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa khawaaliftaa macooda inay ahaadaan kuwa haray dumarka haray dadka macduuriintaayo haray adfaasha iyo caruurta iyo kuwa la midka ah raduu bian yakunuu maca alkhawaalif wadabaca allaahu calaa quluubihim wadabaca allaahu ilaahay wuu khatimay calaa quluubihim qalbiyaashooda ayaa ilaahay khatimay oo fahum iyagu laa yaclamuun ma garanayaan ma hanuunayaan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim yactadiruuna ilaykum kuwii munaafiqiinta ahaa oo jihaadka ka haray ee ghaswatu tabuuka ka haray kuwii baa laga sii sheekaynaya munaafiqiinta kuwa rismiga ah dadka cududaarka u haray iyo dadka iyagoo wanaagsan tay khaldameen haray mooyaane kuwan kaleo munaafiqiinta ilaa siddeetan iyo dhowr nin oo xoog leh oo aan cududaar lahayn bay ahaayeen baa layidhi oo rag waaweyna ilaahay wuxuu yidhi yactadiruuna way cudurdaaranayaan ilaykum xaggiinna idiin cudurdaaranayaan idaa waqtigii rajactum aada noqotaan ilayhim iyaga xaggooda markaa u noqotaan arrin aan welin dhicin baa nebiga loo sii sheegaya calayhi salaatu wasalaam qhaswadan iyo jihaadkan markaa ka noqotaan kuwii idinka haray oo munaafiqiinta ahaa waa idiin cudurdaaranayaan qul waxaa dhahdaa laa tacta marka yactadiruuna ilaykum jamacaas kuwaas yay u cudurdaaranayaan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii yactadiruuna ilaykum baa leeyihi idaa rajactum markaad noqotaan ilayhim xaggooda u noqotaan qul waxaad dhahdaa midaan nebiga toos loola hadlo quulu dhaha lama dhihin jawaabta waxaa siinaya waa nebiga calayhi salaatu wasalaam qul waxaad dhahdaa nebi allow cudurdaarashadu kuwaan muminiintana way cudurdaaranayaan nebigana way cudurdaaranayaan amaa marka jawaab la siinayo nebigaa siin karaa calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa la yidhi usluubkan laga cabirado qul waxaad dhahdaa laa tactadiruu ha cudur daaranina maxaa yeelay lan nu'mina idiin rumayn mayno lakum idinka waxa aad sheegaysaan iyo cudurdaarka aad ku cudurdaaranaysaan idiin rumayn mayno maxaa yeelay qad xaqiiqee nabbaana allaahu ilaahay baa noo warramay annaga min akhbaarikum wararkiinna xaggooda akhbaartiinna iyo wararkiinna ilaahay baa na siiyey inayna cudurdaar lahayn baa naloo sheegay marka idiin rumayn mayno ilaah baan u rumaynaynaa qad naba'ana allaahu ilaahay baa noo warramay oo noo khabray min akhbaarikum wararkiinna xaggooda wax qalbigiinna ku jira nifaaqa iyo xumaha iyo axwaashiinnaba waa naloo sheegay wasayara allaahu ilaahay wuu arki doonaa camalakum camalkiinna ilaahay wuu arki doonaa wa rasuuluhu rasuulkiisuna calayhi salaatu wasalaam wuu arki doonaa weeye oo maxay tahay arrintaani haddaad intaa ka bacdi hariddaa hadheen ka bacdi aad toobad keentaan oo munaafiqnimadii inaad ka toobad keentaan iyo inaad ku dulnagaataan camalkaas kii aad samaysaan wasayara allah camalakum wa rasuuluh wixii hore waa naloo sheegay wixii dambena waxaad samaysaan wasayara allaahu camalakum wa rasuuluh uma intaa ka bacdi turadduuna waa laydin celinaya ilaa caalimi اlgaybi waxa maqan allaha ku ogaalka badan iyo washahaadati waxa xaadirkaaba markaad dhimataan dabadeed waxaa laydiin celinayaa ilaahi ogaa waxa daahirkaa iyo waxa sirtaa caalimi اlgayb waاshahaada allahaasoo laa takfaa calayhi khaafiyatun wax ka qarsoonaadaay aysan jirinin allaha xaggiisaa laydiin naqaya laydiin celinaya fa yunabiukum ilaahay wuu idiin warramayaa bimaa buu ilaahay idinka warramayaa kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa shaqeeya ama camal fala acmaashiinnii oo dhan baa laydiin sheegayaa waa laydiin sheegayaa macnaha ku hoos duugan waxa weeyaan waa laydinka abaalmarinayaa aljazaa alcaadil abaalmarin cadaalad ah baa laydin marsiinayaa wey ilaahay wuxuu yidhi sayaxlifuuna waa dhaaran doonaan billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan kuwaa munaafiqiinta lakum idinkayna idiin dhaaranayaan idinkay ilaahay idinku dhaaranayaan ilaahay magaciisay ku dhaaranayaan cidday dhaarta u marayaanna waa idinka sayaxlifuuna siinta weli lama gaarin waa loo sii sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sayaxlifuuna way dhaaran doonaan wey bilaahi ilahay ku dhaaran doonaan lakum idinkay idinku dhaaran doonaan ilahay idanqalabtum mar idaa waqtigii in qalabtum aad gadoontaan oo noqotaan ilayhim iyaga xaggooda oo tabukaa ka noqotaan bay idiin dhaaranayaan oo dhaartaasi waa dhaar ay rabaan inay cudurdaarasho sameeyaan dhaartay la imaanayaanna waa dhaar beena cudurdaarashada ay ku cudurdaaranayaanna waa cudurdaara beena maxay cudurdaarashadaa ula imaanayaan litucriduu inaad ka jeensataan canhum xaggooda ka jeensataan waa maxay waxay rabaan inaad iska dhaaftaan macududaarkaasaa lahaydeen haye waa laydinka aqbala aydna markaas dad aysan noqon dakanaysan ama dembi galay cududaar lahaa laga aqbalay litucriduu canhum inaad ka jeensataan ilaahay wuxuu yidhi fa acriduu ka jeensada canhum xaggooda ka jeensada ka jeensigaani ka jeensi raalli laga noqday maaha ee waxa weeyaan acriduu canhum icraada maktin waijtinaabi ka fogaansho iyo caro jeensigeed ka jeensada iyaga iyo waxay doorteenna isku qaali yeela gaalnimay qaateen nifaaq iyo munaafiqnimay qaateen iyaga iyo waxay rabaanna isku daaye ibnu cabbaasku wuxuu yidhi waxaa loo jeedaabuu yidhi ha la hadlinnina ha salaaminina faraha ka qaada sidaasaa looga jeedaabuyidhi ee fa acriduu canhum oo looga jeedo ka jeensasho laga raali noqdoo loo garaabay maaha tay rabeen oo loo maray maaha fa acriduu canhum ka jeensadaa leey maxaa yeelay innahum iyagu rijisun qurun weeyaan khabiid ashay alkhabiid almustaqdar shayga khabiidka ah ee la qurumaysto ee xun waa rijsi baa la yidhaahdaa najaasadana rigsi waa la yidhaahdaa marka waxa weeyaan iyagu waaba rijsun weeyaan saasaa laga cabir marka waa ka rijs oo markii la gooyo abaatu shabax iyo wajhu shabihiba shbihii baliiq ahayo soo baxayey baa meesha kugu jira inahum rijsun weeyaan ilaahay wuxuu yidhi wa ma'waahum hoygooduna jahannamu naarta jahannama la yidhaahdo wey inahum rijsun wa ma'waahum ay masiiruhum meeshay u noqonayaan waa jahannam waa ilaa jahannam waa meesha u dulmayaan ee u hoyanayaan qofku marku meeshu u dheelmado u hoydo waa meeshaas nimankaa meesha u hoyanayaan waa naartaa jahannamo la yihahdo waa meel loo hoydo meesha u xun weeyaan jahannam ma'waa waxaa la yidhahdaa kullu makaanin yu'waa ilayh meel kasta oo loo dulmo leylan wa nahaaran ama hameenka ha la aado ama maalin ha loo dulmee taas baa la yidhaahdaa meeshay u dulmayaanoo aadayaanoo u noqonayaanoo u hoyanayaan waa naarta jahannama la yidhahdaa ilaahay wa ma'waahum jahannam naarta jahannama la yidhaahda weeye ilaahay naga badbaasho jazaa'an yujzawna waa la abaalmarinayaa jazaa'an abaalmarin bimaa laga abaalmarinaya kaanuu ay ahaan jireen yagsibuun kuway shaqaysta waxay shaqaysan jireen baa laga abaalmarinaya oo muxuu ahaa nifaaqii adduunka munaafiqnimaday samaynayeen iyo dembiyaal kale waxay la yimaadeen ilaahay wuxuu yidhi yaxlifuuna waa dhaaranayaan lakum idinka idin dhaaranayaan litardow inaad ka raali noqotaan canhum iyaga xaggood waa la soo celceliyey maxaa loo soo celcelinaya ilaa awal baa la soo sheegay beentoodaa la caddaynaya waxaa la iskaga digayaa inaan lagu kasoomin cudurdaaradashadooda beentaa iyo dhaarahooda beentaa litardow canhum inaad ka raali noqotaan darti fa in tardow haddaa ka raali noqotaan canhum iyaga xaggooda haddaa ka raali noqotaan oo aad ka yeeshaan waxa ay rabaan fa ina allaha ilaahay laa yardaa isagu ka raali noqon maayo laa yardaa ilaahay kama raali noqdo can ilqowmi qoomka alfaasiqiin ee faasiqiinta haddaad ka raali noqotaan radihiinna wax tari mayo wey maxaa yeelay allah baa u caraysan fa ina allaha saakhidun calayhim ilaahay baa u caraysa meeshii damiirka baa ism daahira la dhig fa in allaha laa yardaahum lama dhihin damiir lama dhigin magacoodii baa meesha la saar alfaasiqiin baa la keena waxa weeyaan waxaa lagu sajalayaa ee lagu calaamadinayaa fisqi iyo khuruuj can idaaca inay faasiqnimo waxay la yimaadeen ay tahay oo ay faasiqin yihiin ayaa lagu calaamadinaya o lagu sumadaya fa ina allaha laa yardaa can ilqowmi alfaasiqiin taasina wataa iyagaa la ceebaynaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alcaraabu kuwa reer baadiga ah kuwa acraabta ah ayaa ashaddu darnaan badan kufran gaalnimada iyo wa nifaaqan munaafiqnimada wa ajdaru iyagaa ku owlanimo badan allaa yaclamu inaysan ogaanin xuduuda maa shay xuduudiya soodintiisa anzala allaahu ilaahay uu ku soo dejiyey maagaasoo anzala allaahu ilaahay uu ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa muxameda calayhi salaatu wasalaam alacraab ahlulbadu dadka baadiyaha degan dadkaas baa laga hadlayaa oo kuwa xun ah hadde alcaraab waxaa la yidhaahdaa sideedaba jamcu caraabi haddii ninka la yidhaahdo rajulun carabiyun waa nin carab ku abtirsada ninka waa nin carbeed wey taas reer baadiye reer magaal lagama hadlin ninka waa nin carbeed wey jamciisuna waa alcarab carabiyun carabi alcarab haddii la yidhaahdo rajulun acraabi waa markuu badawi yahay oo miyiga degan yahay oo maxaa badawiga lagu yaqaan yadlub masaaqid alkayfi walkala waa qofka raadiya meeshii roobku qabtay iyo meesha daaqa leh xaggee cirku ka cusboonaaday xaggee daaq leh xaggee howlahaas ka jiraan arrimahaas qofka hawshiisu yaa iyo wararkiisu la xiriiraan oo raadinaya wey ama carab ha noqdo ama yuusan ahaan qofkii marka magaalooyinka carbeed degan waa carab baadiyaha qofkii deganna acraab baa la yidhaahdaa saasaa lagu tilmaamay horta marka kuwa baadiyaha degan waxay ka fog yihiin munaafiqiin baa laga hadlayaa munaafiqiin miyi degan iyo munaafiqiin magaalo jooga kuwa miyiga degan baa sii daran maxaa yeelay waa lijafaa'ihim waxa weeyaan qalbigoodaa qallalan oo ku sii badan jafaaf iyo adayg badan bay leeyihiin kuwan magaalada jooga baa ka dabacsan iyagoo wada xun oo munaafiqiinah kuwan magaalada jooga dad ahlu khayr ay intaa arkayaan war wanaagsan baa intaa gaaraya wuxuun xadaaraday helayaan wayway ka dabacroon yihiin u fiirso waxaa la yidhi marka alacraabu marka reer baadi oo dhan maahee munaafiqiin baa laga hadlayaa dadkii wanaagsanaa mu'miniinta ayo baadiyaha degan ma aha aayadda dusha ka saari mayse waxaa laga hadlayaa kuwa munaafiqiina weeye suuraddu aad bay munaafiqiinta uga hadashay miyi iyo magaalaba alacraabu ashaddu iyagaa darnaan badan kufraa min jihati kufriga iyo wa nifaaqan nifaaqaba yay ka darnaansho badan yihiin kuwa magaalada jooga ahl alxadar wa ajdaru iyagaa owlanimo badan iyagaa ku owleysan kuwa miyiga jooga oo munaafiqiinta allaa yaclamuu inaysan ogaanin xuduuda maa shay xuduudiis anzala allaahu ilaahay soo dejiyey calaa rasuulihina ku soo dejiyey axkaamta iyo cilmiga kuwa munaafiqiinta ee magaalada jooga waxbay ka ogaanayaan laakiin kuwa miyiga joogaay waxba kama ogaanam kama ogaanayaan saas kama ogaanayaan waa dad miyiga ku adegan faan iyo fudayd iyo ku soo koray wey waa dad tarbiyo munaafiqiin ahoo cid wanaagsan oo soo tarbiyeysa ama soo edbisa aan helin say doonaan bay usoo koreen usoo kobceen usoo barbaareen weligood lama dhihin xagga u leexda ama saa u hadla ama saas wax u rumeeya ama saa u fariisa ama saas akhlaaqda ula imaada cidna wax tarbiyeeya waa sidaas ma helin saas ku weynaadeen waxay ka fog yihiin walibucdihim can mushaahadat alculamaa culimada inay arkaan maadaama miyigaa fog ku dhaga xihan yihiin munaafiqiin ay yihiinno cilmi aysan u haynin nashaad waxa weeyaan culimadiina waa ka fog yihiin waxay ka fog yihiin macrifata kitaab illaahi wa sunnati rasuulih kitaabka ilaahay inay wax ka ogaadaan iyo sunnada rasuulka taana waa ka fogyihiin calayhi salaatu wasalaam marka hadlayaan munaafiqiintu waxaa af xun munaafiqiinta baadiyaha jooga waxay ka af xun yihiin oo ka dhib badan yihiin kuwa magaalada jooga ashaddu kufran wa nifaaqa wa ajdar an laa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih wallaahu ilaahayna caliimun ilaahay weey mid ogaal badan weeye ilaahay khalqigiisa ku ogaal badan xakiimun ilaahay weeyaan fii suncihi ilaahay subxaanahu wa tacaala sancadiisa iyo wuxuu sameeyey xakiim baa ilaahay ku yahay subxaana wa tacaala man badaa jafaafi dhahan qofkii iska baadiyooba waa iska jafaaf iska noqdan iska noqdaa qofkan kaloo xataa imaan kaleho wanaagsan oo ahlu khayrka ah saamayn buu ku yeelanayaa ka duwan midda magaalada taal laakiin xilliga aakhiru zamaanka ah qofkii cilmi leh oo ilaahay caabuda oo miyi jooga wuxuu ka badbaadayaa in diintiisu ka fidnowdo miyigaas xoolihiisa weliba ariga ah ku ilaashada wuxuu ka fogaanayaa mashaakilaadka iyo siyaasadaha iyo nifaaqa iyo balaayadaha iyo fitanaha jooga magaalooyinka waxaas ka badbaadaya ama ka fogaanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min alcaraabi reer baadiga waxaa ka mid a kuwa reemiyiga ah ee juhalada ah man baa ka mida yatakhidu yeelanaya yatakhidu ka yeelanaya maa shayga yunfiqu uu bixinayo maqrama buu ka yeelanayaa qaan dayn waxa uu bixinayo waa qaan oo kale fii sabiili llahi buu wax ku baxshay waxay ka dhigan tahay waxa uu baxshay nooc kastoo ay tahay sadaqo iyo zako iyo jihaad iyo fii sabiil illahi wuxuu bixiyo waxuu ilaahay ajar iyo xasanaad iyo khayr kaga raadinayo oo naftiisu raalli ku tahay maaha oo ilaahay xaggii khayr kaga sugayee waa wax maqnam qaan oo kale ah ganaax oo kale wax ku ah waxaan uu bixinayo wuu bixinayaa laakiin wax uu xag rabbi kaga rabo ma jiro marka waxay ka dhigan tahay wax baad oo kaleoo laga qaaday waxaan uu bixinayo laga qaaday saas u arkaa marka laga qaadayo markaas wuxuu ka yeelanayaa oo min alacraabi wax bay ka mid ahaadeen man duul yattakidu ka yeelanaya maa sheega yunfiqu bixinayo maqraman buu ka yeelanaya oo wayatarabasu idinla koranaya bikum idinka addawaa'ira musiibooyin iyo dhibaatooyin taas buu idinla koranaya wayatarabasu bikum addawaa'ir waa maxay masaa'ib addunya adduunyada masaa'ibteeda iyo aafaadkeeda buu la koranayaa nebiga calayhi salaatu salaam iyo saxaabada iyo mu'miniinta wixii laga qaadayna wuxuu arkaa qaan iyo baad iyo ganaax niyaddana wuxuu ka jecel yahay inuu soo yeero war sheegaya dhibaatooyin inay ku dhaceen dadkii mu'miniinta ahaa kuwa noocaasaa jira oo baadiyaha degan ilaahay wuxuu yidhi calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu sawi halaagga iyo cadaabka daa'iradeeda iyo wareegeedu dushooda ha ahaado waa habaar idan alla iyaga dushooda ha ahaato wey calayhim waqay dushooda ahaato calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu sawi ha ahaato assuu wasaw daa'iratu sawi xumaha iyo balaayada teeda wareegaysa aafada wareegta iyaga ha ku dhacdo wey iyada mala ducaa caleyh wey wallaahu ilaahayna samiicun ilaahay weeye mid samiic ah aqwaashooda caliimun ilaahay weeye afcaashoodana mid caliim ku ah taasna halkaasaa la dhig qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min alcaraabi ree miigii xoogaa baa la taabtoo dee dadkii waxaa u taagan dhagaha talow meesha wax roon ma joogaan weeye oo dad hagaagsan miigma noo jiraan ilaahay baan ka aamusayno inoo caddaynaya wa min alacraabi kuwii reer baadigaa waxaa ka mid a man baa ka mid a yuuminu rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe oo kaa dadkii wanaagsanaa dad miyi degan oo reer baadi ah oo ilaahay rumaysan oo yowmalaakhirka rumaysan oo rasuulka rumaysan calayhi salaatu wasalaam oo bacsiga in laysu soo saaraya bacdalmowt rumaysan baa ka mid ah wa min alacraabi bay ka mid ahaadeen wey reer miiga man duul yuuminu rumaynaya billaahi ilaahi walyowmi alakhir oo wayatakidu ka yeelanaya maa shayga yunfiqu uu bixinayo xoolaha uu bixinayana wuxuu ka yeelanayaa qurbaatin dhowaansho qurbo cind allahi ilaahay agtiisa buu qurbo uga yeelanaya waxa uu bixinayo ilaahay buu ugu dhowaanaya wuxuu fii sabiili llahi ku bixiyey wuxuu sadaqaysay qurbaad buu ka yeelanaya waliba dadka miyigu waaba wasi xurmo badan yihiin in badanoo ka mida diinta dadka kale oo magaalada iyo meelaha jooga iyagoo ka aqoon yar bay xurmada iyo jacaylka diinta iyo culimada iyo xataa kutubta wax kastoo calaamad diineed ah abal diinta ku lug leh ay jecel yihiin misna ka gacan furan yihiin dadka jooga magaalada in badan laga yaabo qofka wax yar isagoo haysta inuu waxaas martida ka soorayo ee qofka guursada ka kaalinayo ee sadaqada loogu yimaado bixinayo zaka hadday ku waajibtay bixinayo ciddii wax weydiisata wax siinayo waka waxaasna muxuu ka yeelanayaa waa qof iimaan lahoo qurbaad dhowaansho cinda allahi ilaahay agtiisa iyo wuxuu kaloo ka yeelanayaa wa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax u bixinaya nebiga ducadiisa iyo istikfaartiisa aheshi ilaa qofkii wax bixiya nebigiibaa u ducaynayay moogta oo nebigiibaa dembi dhaaf ilaahay u weydiinayay wa salawaati rasuul ilaahay wuxuu yidhi alaahoy baraaruge baraarugo madaxa kor u qaada wey inahaa iyadu inahaada waa maxay inahaa ina haada alinfaaq wax bixintaas iyo nafaqada iyada qurbatun waa qurbo iyo dhowaansho bay lahum iyaga u tahay qurbatun waa qurbo waa qurbo weyn tanwiinta waa alla dhowaansho weyn weeye oo lahum iyaga u ahaato qurbatun bay lahum iyaga u tahay miyay u dhoweynaysaa ilaahay ridihiisa u dhoweynaysaa sayudkhiluhum اllahu ilaahayna wuu gelin doonaa lama gaarin weli fii raxmatihi naxariistiisa ayaa ilaahay gelin doonaa jannadiisa wey raxmaddaas mutaqiintaa loo diyaariyay ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan ahlu daacada u dhaafaa ilaahay raxiim ilaahay waa mid turitaan badan oo naxariisasho badan subxaanahu wa tacaala taasna halkaasaa lagu dhig dadkii miiga deganaayo wanaagsanaa ee daacadda ahaado iimaanka lahaye mu'miniinta ahaa sidaasaa loo tilmaamay sidaasaana yana ammaantoodii iyo wanaaggoodii loo sheegay sayudkhiluhum ullahu ilaahay baa gelin doona fii raxmati majaaz mursala wixii la dhihi jiray baa ku jiro raxmaddaa hadda jannadii baa la gelinayaa wey marka jannadaas iyadaa waxay tahay maxalluraxma waxay dhahaan marka min idlaaqi alxaali wa iraadat lmaxal maxalkii baa loo jeedaa oo jannadiiy kii maxalka dhex degi lahaayoo raxmaddii ah baana la cabira sayudkhiluhum allahu fii raxmati raxmaddiisaasaa ilaahay gelinaya subxaanahu wa tacaala buu gelin doonaa wey in allaha ilaahay kafuurun wey raxiimun wey darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab